gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cusmaan jawaari ayaa xalay xarunta villa hargeysa ee magaalada muqdisho waxa uu kulan kula qaatay gudoomiye ku-xigeenada baarlamaanka iyo qaar ka mid a xildhibaanada golaha shacabka jawaari ayaa mas-uuliyiintii uu la kulmay waxa uu kala hadlay howlaha horyaala baarlamaanka tobanaad iyo sida ay u socoto xafladda qabanqaabada furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka soomaaliya sidoo kale guddoomiye jawaari ayaa warbixin ka dhageysta labadiisa ku-xigeentaasi oo ku saabsaneyd sida xildhibaanada iyo shaqaalaha baarlamaanka ay ugu diyaargaroobeen furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka soomaaliya xogayaha guud ee baarlamaanka cabdikariim buux ayaa sheegay in guddoonka iyo xildhibaanada baarlamaanka ay u diyaargarooween furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka soomaaliya oo lagu wado in maalinta berita ah uu si rasmi ah u furmo waxa uu sidoo kale sheegay in shacabka soomaaliyeed ay si toosa warbaahinta ugula socon doonta warbaahinta si toosa ugula socon doonaan xafladda furitaanka kalfadhiga labaad ee baarlamaanka soomaaliya oo maalinta berita ah lagu wado inuu furmo
ku aadan sida loo maamulayo furitaanka xafladda lagu furayo golaha shacabka oo dhacaysa sideedda julaay xogay waa la gorfeeyey waa laga wada hadlay waana maaragtay wixii lojistica u baahan tahay arrimaha baa laga wada hadlay waana la isku afgartay runtii hay-ado kala duwan in walay ku xidhan tahay marka ilaa hadda waxa weeye wax walba waxay ku socdaan sidii loogu talagalay insha allah siddeedda bishana oo maalin sabti ah waxay noqon doontaa maalinta la furayo baarlamaanka kalfadhigiisa goolaha shacabka kalfadhigiisa labaad maalinta la furaya ayay insha allah noqon doontaa iyadoo marti iyo xildhibaano iyo cid walba ay ka soo qaybgeli doonto aan jecelnahayna inay noqoto life ay dadweynuhuna iyagoo guryahooga jooga kala socda
sida ku qoran dastuurka dalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa si rasmi ah u furaya kalfadhiyada baarlamaanka waxaana maalinta berito ah ay noqonaysaa in madaxweynaha uu furo kalfadhiga labaad ee baarlamaanka tobanaad ee jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu yeesho xildhibaanada baarlamaanka ayaa kalfadhigan waxaa horyaala shaqooyin badan waxaana ka mid a meelmarinta miisaaniyadda dowladda iyo sharciyo ay ka mid yihiin la dagaalanka musuq maasuqa